kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii qurbe oo toddobaad walba habeenka isniinta ahadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijka oo aan mar walba ku soo qaadanno qodob la xiriira waayaha waxqabadka horumarka dibudhaca iyo caqabadaha la soo dersa qurbajoogta soomaaliyeed ayaa toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa gabar soomaaliyeed oo qurbajooga oo qalab caafimaad oo deeqa u dirtay cusbitallo ku yaala soomaaliya dahraan muuse waa madaxa urur samafal oo la magac baxay dahraan women and children empowerment oo fadhigiisu yahay dalkan maraykanka waxayna barnaamijka qurbi uga warantay shixnadan gargaar ee ay direen
qalabkan containerka ku jira waa forty foot container alaabo almost brania ku jira ooba la isticmaalin cusub aftirdaal badan ilaaha igu guuleeyay waxaanan jeclaystay inaan waddankeena geeyo anigana faa-iideeyo dadka masaakiinta ah halkaas jooga wa waa gartay bal haddaad noo faahfaahiso qalabka ku dhex jira iyo waxa ay ka kooban yihiin bal oo mahadsan tahay waxay ka kooban yihiin sida sariirahoo kaleeto oo joodariyadooda barkimahooda even go-yaashii lagu goglaayay wataan waxaa kaloo ku jira wiiljeeryo dadka la saaraya lagu riixayay curyaanta ah curyaanka handikaabka ha waxaa kaloo ku jira mashiino kala duwan sida kuwa kaadida sida kuwa x-ray lagu baaro aanan halkan kusoo koobi karin waxaa kaloo ku jira kuwii faleembooyinka spoorti gareyne la surayay waxaa kaleetoo ku jira sariirihii emergencyga oo markii ambalaasada iyo looga soo dejinayo lagula ordaayay exam tableladii gabdhaha la saarayay markii saalada gabdhaha ay dhalaayaan bri qalitankooda braniyo ah cusub iyo moor waxyaalo aada u far badan oo halkan lagu soo koobi karin dhammaantood waa qalab caafimaad ood ugu talagasheen cusbitallada marka cusbitalladaad geynaysaan ee qalabkan aad ugu deeqdeen xaggee ku yaalaan soomaaliya waxay ku yaalaan gobolada dhexe markaad wax qaadaysidna hal meel ayaa kuley laga bilaabaa meel walbayna gaari doonaan soomaaliya kamida iban africana gudi doonaa insha allah marka magaalooyin gaara oo gobolada dhexe ku yaallo ood niyadda ku haysaan oo qalabkan uu kusii jeeda miyaa jira waxaan isleenahay intaan gaarsiin karno inaan gaarsiino aada buu u weyn yahay waxa ugu qabanayaa maadaama hadda sida dhuusamareebo kale fasambo laga dhigay labada gobol caasimadooda madokii galgaduud oo kale sida gurceel oo kale intaan gaarsiin karno haddii kalena next time insha allah waxyaabahan qalabkan aada sheegaysa ee containerkan ku jira ee aada dirteen ee gargaarka ee caafimaadka maaha qalab fudud si fudud lagu heli karo oo lacag fara badan buu ku kacaa wadamadan galbeedka marka maxaa idiin suuro geliyey inaad qalabka heshaan ma deeq baad ku hesheen ma lacag baad ururiseen sideed ku hesheen waxaa iga ii suurtageliyey soo helitaankiisa dadaal badan baan u maray maxay ahayd waa la igala qeyb qaatay alxamdulilah ilaha ii fududeeyey waxaan halkan hadda ka xusi karaa so far sida walaalkay maaxaay aada wada taqaanaan oo kaleeto aada buu maxaa la yidhaahdaa in qeyb weyn uu uga qaatay iyo dad kaloo badan oo ayagana lacagii iyo wixii iyo soo aruuriyeen waxaa gacan iga siiyey walaalaha north america iyo yurub siiba yurub ayaa gacan weyn ka qaatay ubax jaamac diiriye deeqo sheekh axmed aaday umahadsan yihiin iyo dalmar xaashe qalabkan markii la qiyaasay oo murta waa saddex boqol oo kun dad kaleeto communitigu isku tegay especially dad meeshaas kasoo jeeda ayaana lacagta yaboohay containerka uu ku baxayay oo lagu shubgaranay wa wa waa gartay maxaa idinku dhiirigeliyey inaad dadaal noocaasi aad samaysaan oo qalab isbitaal iyo caafimaadka la xiriira aada qaadaan waxaa igu dhiirigeliyey weligay horta wax waxaa jira baashinkaada ah ood adiga jeceshahay ood weligaa yaraantaada ama ku hamiso ama adigoo markaas xatay weynba aada istiraahdid hadda right timekii ma aha xilligii saxda ma aha markuu saxyaad sugaysaa waanad ku dhaqaaqi doontaa teeda kaleeto guriga waxaan kusoo koray sadaqada aada looga bixiyo hooyadayaa weligay u waanin jirtay caruur baan dhalay saddex wiil baan leeyahay saddexdaas wiil maalintii iskuol wada aadaan ayaan ilaahay ka ballan qaaday inaan waddankeena u noqdo oon dadka caawiyo teeda kale two thousand thirteenkii ayaan tegay ayaan dhibaato badan soo arkay sida cunug yaroo maalin dhaqaya gaari oo hooyadiis u shaqeynaya oo lix sano jira aniga kayga lixda sano jirana waxba ma qaban karo cuntada afka loo geliya marka waxyaalo badan oo noocaasa iyo anigoo aada u jeclaa gabdhaheena soomaaliyada jidka ku dhalaya iskuna goosanaya qisooyin badan aan maqlay ayaan soo ogaaday ma aan la ii sheega la iiga sheekeeyey qaarna maxay ahayd so aan soo arkay sidaasaana igu dhalisay marka wa waa gartay waxaa tahay gabar soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhinacii gargaarka ka shaqaynaysa qorshaha ma kuugu jiraa waxyaabo kale oo aan ahayn qalabkaa caafimaad inaad soomaaliya geyso ama aada dadka soomaaliyeed ururkaaga uu ka qayb qaato horumarintooda iyo sidii wax looga kaabi lahaa noloshooda ha maxaa kaaga qorsheysa markaa waxaa kamid a horta containerkan kii ugu horeeyey waaye kan ugu dambeeya ma noqonayo insha allah biidnillah ilaahana nooga mahad celinaya asagaa noo fududeeyey inta kalena noo fududeyn doona insha allah waxaa ku xigi doonaa steebyada kaloo aan rabay inaan qaado waxyaalo badan sida ambulasyo sida more containerio kaleeto waxyaalo noocaasa inaan inaan suubiyo shay baaro kale iskuulaad inaan dhisno shilter inaan dhisno waxyaalo badan ayaa ha dadka ay galaan ilmaha agoonta ah urur ilmaha duurka iska jifo labadii waarid ka dhimatay oo kale dadkaas dad lamida iyo dadka masaakiinta oo u baahan dahran waad niyad fiican tahay markaad fiiriso waxa aad hadda qabatay iyo waxaad ku haminayso marka la fiiriyo dhalinyaro fara badan iyo gabdho soomaaliyeed oo adig kula mid a oo dalka maraykanka wax ku bartay ama ku dhashay oo ku koray baa jira iyagaa maxaa maxaad kula talin lahayd qurba joogta kula midka ah ee dhalinyarada ah
aada baad umahadsan tahay waxaan kula talin lahaa anigoo hooyo ah oo saddex cunug leh oo wadankii saas u garanayna markaan tegay iyo wax horey iigu sii jiraba action aan ka qaatay qof kasta oo soomaaliyeed na wadankaas wuu burburay wuuna baaba-ay erbad caaradeed allaha ka dhigo today haddii lagu celiyo wadanka anaguna sugayaa waa empty waa islay guri aada soo degtay oo maxaa la dhahaa firaash aan oolin waxba aan oolin qaado u yar oolin oo adiga ku sugaaya marka soomaalida especially gabdhaha waxaan kula talinaya oon kula ballamaya anigaba dad baa iga horeeyay qof walbana siyuu shaqada u qabtaa si daacad ah oo alla ka cabsi leh in dadka loogu gargaaro oo waktigaada iyo timekaada iyo dhididkaadaba aada u horeysid gabdhihii soomaalida geedahay ku dhalaan way isgoostaan qofkii hooyo ah ayaa fahmi karta experienciga uu painkaas ama xanuunkaas leeyahay dhalinyarada wiilashoo kale sidoo kale inay wiilashii dhalinyarada ah bilaa micno daro meelaha iska taagtaagan ama dib ku gaaraya inay ayagana empower gareeyaan inaan wada shaqeyno sakhiir iyo kabiir meel walbao soomaaliya laga soo gaarana kolley qofka marku wax qaado meel unbay ku bilaaban lahayd inaan dadkii u noqono caawino dalka waa dalkeenii waa dadkeenii waa masaakiin in loo istaago aan kula talin lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay dahraan muuse xaashi inaad nagala qayb qaadato barnaamijka qurbe ee toddobaadkan idaacadda v o e laanta afka soomaaliga aad ayaa u mahadsan tahay intaasi ayaannu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii qurbe ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd dahraan muuse xaashi oo madax ka ah urur la yidhaahdo dahraan women and children empowerment oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano dawo oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka ururkaas oo qalab caafimaad u diray cusbitalla ku yaalla meelo ka mida soomaaliya intaan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaan alla